wacano wanaagsan khaarta wadanaga dhegaysanaysa ay ku soo dhowaada barnaamijka bandhigga waraysyada oo gooraan oo kale ad ka dhegaysataan rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa lix iyo tobanka bisha kooiyo tobnaad ee nofembar sannadka laba kun kow iyo labaatan qodobada barnaamijka bandhigga waraysyada aan idinku hayno waxaa ka mid noqon doona ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo kulan ku saabsan dardargelinta doorashada golaha shacabka la qaatay guddiga doorashooyinka ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo sidoo kale isaga oo kulan la qaatay madaxweynaha maamulka galmudug kalana hadlay dardargelinta qorshaha doorashada golaha shacabka ee baarlamanka soomaaliya ee deegaan doorashadoodu tahay maamulkaas ra-iisul wasaaruhu wuxuu kaloo la kulmay odayaasha dhaqanka waxyaabihii ra-iisul wasaaruhu uu kala hadlay ayaan idinku soo gudbin doonaa iyo waraysi caawa aynu la yeelanay wasiirka wasaaradda warfaafinta ee maamulkaasi axmed sharaf falagle baarlamanka galmudug oo ansixiyey degmonimada gurceel kadib markii wasaaradda amuuraha gudaha ee maamulkaasi ay horgeysay baarlamanka qiimeyn ay ku samaysay magaaladaasi oo ku saabsan inay u qalanto degmo buuxda kusimaha wasiirka wasaaradda amuuraha gudaha ee maamulka galmudug ahna wasiiru dowlaha wasaaraddaasi axmed deere ayaan idinku soo gudbin doonaa waraysi uu kaga hadlayo degmonimada gurceel qodobada kale aad maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo howlgal ka dhan al-shabaab ka sameeyey deegaano hoostaga gobolka gado macluumaadyo ku saabsan howlgalkaasi ayaan idinku soo gudbin doonaa iyo khasaaraha ka dhashay kulan looga hadlayey sidii gurma deg dega loo gaarsiin lahaa dadka ay abaaruhu saameeyeen ee gaalkacyo oo lagu qabtay magaaladaasi kaas oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiinta hay-adaha kala duwan ee ka howlgala gobolka mudug waxaana kulankaasi diiradda lagu saaray xaaladaha abaareed ee ka jira gobolkaasi iyo qaabkii loogu gurman lahaa dadka ay saameeyeen abaaruhu waraysi aynu la yeelanay agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka ee maamulkaasi cumar xasan xaaji ayaan idinku soo gudbin doonaa barnaamijkeenna bandhigga waraysiyada caawa kulan lagu soo bandhigayey warbixin ku saabsan xog uruurinta xaaladda caafimaad ee deegaanada hirshabeelle iyo baahiyaha ka jira deegaanada maamulkaasi ee ka dhashay abaaraha iyo fatahaadaha ku soo noqnoqay deegaanada maamulkaasi oo lagu qabtay magaalada jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka hirshabeelle wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka ee maamulkaasi mukhtaar muxiidiin macallin waraysi caawa aynu la yeelanay ayaan idinku soo gudbin doonaa barnaamijkeenna bandhigga waraysiyada caawa qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan waxaa dhanka farsamada ka qaabeyn doona fu'aad cabdigeelle mar kale iyo bandhigga waraysiyada caawa aynu ku bilownay khiyaarey ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo wafdi uu hogaaminayo oo isugu jira wasiiro ka tirsan xukuumadda soomaaliya iyo guddiga doorashooyinka ayaa waxa ay gaareen magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug halkaasi oo ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen rooble uu kulan kula qaatay madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor iyo guddiga doorashooyinka isagoo dhinaca kale kulan la yeeshay odayaasha dhaqanka ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu ku booriyey dhinacyada kulanka uu la yeeshay in la derdergeliyo habsamo socodka howlaha doorasho ee golaha shacabka ee baarlamanka soomaaliya gaar ahaan kuraasta deegaan doorashadoodu tahay galmudug isagoo guddiga doorashooyinka ugu baaqay in ay sida ugu dhaqsiyaha badan ay u gudagalaan doorashada golaha shacabka dhowaanna waxaa halkaasi la gaarsiiyey sanaadiiqda codbixinta oo guddiga doorashooyinku halkaasi ay gaarsiiyeen kuna wareejiyeen guddiga doorashooyinka ee heer dowlad goboleed wasiirka wasaaradda warfaafinta ee maamulkaasi axmed sharaf falagleh ayaan caawa khadka taleefonka ee dhuusamareeb kula xiriiray waxaana wax ka weydiiyey kulamada ra-iisul wasaaraha ee dhuusamareeb
bal faahfaahin naga sii wafdiga ra-iisul wasaaraha ee maanta dhuusamareeb soo gaaray iyo kulamada ee madaxweynaha uu la yeeshay waftiga ra-iisul wasaaruhu waxay ahayd wafti ballaaran oo wasiiro isugu jira madax kale ee magaalada dhuusamareeb ayayna soo gaareen waana si sare ayaa loo soo dhaweeyey intaa ka dambeeyena waxay kulmeen madaxda saasare ee dowladda galmudug oo madaxweyne u horeeyo wasiirada xildhibaanada suuqyada tobadoonada saraakiisha guddiga doorashooyinka welina shirarkaasi gargaarka ay waa socdaan si fiicanayna u socdaan si fiicanayna u socdaan waana hawl aad qiimo leh oo socota wey
doorashada golaha shacabka ee baarlamanka soomaaliya ayaa ay ka mid tahay meelaha galmudug ay marti gelinayso oo deegaan doorashadeedu ay tahay ilaa iyo laba magaalo gaalkacyo iyo dhuusamareeb oo hadda aad igala hadlayso arrimaha doorashada iyo geedi socodka qaabkii doorashada loo dadejin lahaa ma laga wada hadlay
aad iyo aad arrintaasi aadaa looga wadaa caawa u dambeysay gudoomiye guddiga doorashooyinka iyo ra-isul wasaaraha madaxweynuhu ay la kulmeen waxaa laga hadlayaa waxa weeye galmudug si ay qayb muhiima u qaadan lahayd run ahaantii waxaa aada loo gorfeeyey inaan doorashada aan wax ka dadejino xagga iyagana arrintaas waa arrin diyaar naga awl
ilaa iyo imise kursi ayaa galmudug ay marti gelin doontaa
kuraasta waa badan yihiin ilaa waxa weeye soddon iyo toddoba meelahaas ay gaarayaan labada gobol loo kala qaybinayo
qaabkee baa marka loo dooran doonaa golaha shacabka oo lagu soo dhisi doonaa markii aan eegno maxay kaga duwanaan doontaa doorashadii tan ka horreysay waxay kaga duwanaan doontaa way hufnaan doontaa si cadaaladaha loo maamuli doonaa waa loo wada farsami doonaa waxaa aada looga taxadarayaa in qaladaadkii laga bartay doorashadii hore la saxo si aada iyo aada uga qurux badan oo muujinaysa in sanad walba wax soo kordhaan ayaan u diyaarinahay kuna sixi doonaa hadii ergooyinkii codayn lahaa ee doorashada ma la diyaariyey maadaama doorashadu hadda si kediisa ay ku dhici doonto ra-iisul wasaaruhuna uu go-aan soo saaro in la dejiyo laambo
ergooyinka iyo hawlahoo dhani waxa weye galmudug wax walba waa ka diyaar oo adog tahay in anagu nahay lafdhabarta isku soo jiidka ama midaynta doorashada loo leeyahay inaad dalka ka dhacdo ka hordaynu sidaas madaxweynaha iyagu hormud uga ahaa dadkuna waxay ahaayeen dad la socda dhaqdhaqaaqyada iyo siday wax yihiin marka iyadoo aan lala qiimeyn ayaa mar walba wax iyaga ay noo diyaarsanaayeeno ay guntiga noogu jireen marka musharaxiinta ergooyinka dadka ku kale ku hawlan amniga cid waliba waxay dharinaysa waktiga sharciga ahaan taha inay la socoto sida kale waxaan nahay dad arrintoodu ay diyaar tahay oo aada heegan u ah si ay u dhaqan gasho doorasho loo dhanyahay dalkuna uu uga baxo marxalaha adag hadda ku jiro
waa tahay dabcan galmudug waxa ay dagaal kula jirtay argagixisada jawgii doorashadana dabcan waa lagu guda jiraa oo aqalkii sare way soo gebagabaysay tii golaha shacabka ayaa loo madlan yahay inay bilowdo bal dhanka amniga ka waran iyo diyaargarowga dhankiina intuu gaarsiisan yahay goobaha lagu qabanaya doorashada
amnigu aad aada u sarreeyaa si aqalka sare aanu hadda soo gabagabaynay labada xubnood ugu dambeeyana waa soo gabagabaynay iyaguna siyaalahaas amniga loo sugayo si kasii adag ayaa loo sugi doonaa waxaa si ay qalaqalo amniga ka jiraan maxaa laga filan karaa doorashada galmudug
doorashada galmudug waxaa laga filan karaa doorasho kudayasho badan oo taariikhda gasha cadaalad iyo husnaan iyo hanaan leh si nabada oo dimuqraadiyadana ku dhacda hormuudna u noqota doorashooyinka soomaaliya markii aan eegno ujeedka ra-iisul wasaaraha ma wuxuu ku qotamaa arrinta doorashada uun mise ay ka baxsan tahay
maya hade ra-isul wasaare waa ra-isul hore soomaaliya dalkiisi weeyo waxyaalaha badan oo dadka lagu kuurgalo abaaraha waxyaalaha jira xildhibaanada iyo hawlaha oo dhan marka waxay isku uwan tahay ra-isul wasaare qaybo kamida deegaanka ee dalka yimid oo madaxda u yahay marka ma ahan wafdi shisheeyo noo yimid qodobo qodobo wata waa ra-isul soomaaliya baahiyaha iyo dalka iyo deegaanka waxa ay ku sugan yihiin ayuu qayb ka yahay waliba nin kasoo jeeda ee galmudug marka ma xadidna waxa u yimid ra-isul wasaaruhu galmudug
kaasi wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda warfaafinta ee galmudug axmed shire falagle oo iga warramayay kulamada ra-iisul wasaaraha ee magaalada dhuusamareeb bandhiga waraysyada ayaad dhegeysanaysaa radio muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya ayuu idinkaga socdaa markana waxaan toos u aadi doonaa dhanka iyo gado ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa howlgalka dhanna al-shabaab waxa ay ka wadaan deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka gado ee maamulka jubbaland ciidamada ayaa waxa ay dhaqdhaqaaqyo ka wadaan deegaano iyo degmooyin hoostaga gobolkaasi kuwaas oo looga sifaynayo maleeshiyada kooxda al-shabaab si aan macluumaadyo uga helno howlgalkaasi ayaa waxaa qadka taleefonka si toosa ugu jira warsame xaaji faarax oo ah afhayeenka guutada warsame soo dhowow kadib bal tafaasiil naga sii howlgalka ciidanku ay ka sameeyeen gado
aada iyo aad ayaad marka hore u mahadsan tihiin dhammaan warbaahinada wariyaalka warbaahinta radio muqdisho run ahaantii mahad kadib gobolka gado waxaa baxay amar ah oo qaybta ka soo baxay taliyaha guutadana soo gaaray in la qaado howlgal ka dhan a maleeshiyaadka al-shabaab ee ku dhuumaalaysanaya goobo ka mid ah ama tuulooyin ku yaalla maga gobolka gado tuulooyin ka mid ah ku dhuumaalaysanayo ciidamada degmooyinka ku sugan baadheere garbahaarey luuq doolow iyo beled xaawo intaba howlgal ayay wadeen balse maleeshiyaadku maalmihii u dambeeyey waxay taarget rabeen inay ka dhigtaan magaalada garbahaarey ee xarunta u ah gobolka gado
maxaa howlgalkaasi ka dhashay oo khasaare ah oo la gaarsiiyey argagixisada
run ahaantii dhowr xarumood ilaa iyo hadda inta aan annagu xaqiiqsannahay ama aan aragnay toddoba xarumood waa laga gubay maleeshiyaadka al-shabaabka waadna garanaysaayo nimanku niman dagaal toos inta ciidamada qaranka soomaaliyeed oga hor imaado kula diriraya ma ahane waa niman dhuumaalaysanaya oo miino meel ay dhigaan iyo wax saas oo kale ay sameeyaan iyo qarax ay meel ku xidhaan iyo ma ahane niman toos ciidamada qaranka soomaaliyeed ee dhisane s n a noocyadeeda kala duwan oga hor imaanayo ma aha marka maalin dhawey tuulo burwaaqo basaha kabis iyo tuulooyin badan ayaa gacantooda laga saaray wax dhiba oo aada u weyna annaga nagama soo gaarin si guul ayuu kusoo dhammaaday arrintaasna waxaa keenay howlgalka hadda gobolka ka socda maadaama magaalada garbaarey ay tahay xaruntii gobolka gado laguna qabanayo doorashada lix iyo tobanka xildhibaan ee golo deegaanka ee aqalka baarlamaanka
waxaad sheegtay in toddoba xarumood laga gubay maleeshiyada kooxda al-shabaab kadib howlgal ciidanku ay sameeyeen maxaa khasaare nafeed oo ka dhashay xarumahaasi ay ciidanku gubeen
wallaahi horta nimanku waa dhagar badan yihiin ha dhagar badnaadeene waxaa ka sii dhagar badan ciidamada qaranka soomaaliyeed oo ka xog ogaalsan goobihii ay dadka baadda uga qaadi jireen oo muuqaaladoodaba aan hayno anigan hadda afhayeenka aan aniguba muuqaaladii hayo meelihii laga qabsaday meelihii laga gubay aan idin soo gaarsiin karo run ahaantii ayagu dhibkoodu dhib aada u weyn baa soo gaaray ilaa iyo lix iyo toban inay nimankaas ka dhinteen ayaa naloo xaqiijiyey dadka deegaanka ku sugan ee tuulo burwaaqo iyo basahan kabis la yidhaahdo
waa tahay marka hadda deegaanadii ay ciidanku la wareegeen ee howlgalka laga sameeyey waa sidee xaaladoodu
caawadan aan kula hadlayo ciidamadu meelo kala duwan ayay kusu ku kala sugan yihiin oo dhowr jiho saddex jiho ayay garbaari oga baxeen howlgalkuna maaha mid istaagahayo sidoo kale baar dheere iyaduna laftirkeeda tubaako iyo meel la yidhaahdo kormaray ayay caawa ayaguna ciidamadu gacanta kusoo dhigeen oo ay maleeshiyaadka ku maqleen inay joogaan si ay u hubsadaan oo u jirto ilaa iyo shan iyo toban kilomitr magaalada baar dheere marka ciidamadu haba yaraatee waxaa ka go-an in aysan istaagin maleeshiyaadkaana lasoo afjaro ee gobolkoodu dhacay
aada aa mahadsan tahay afayaan
aada iyo aad ayaad u mudan tahay
waa hagaag markana galmudug ayaan ku laaban doonaaye baarlamaanka galmudug ayaa maanta waxa uu si rasmiya u ansixiyey degmanimada magaalada guraceel kadib markii wasaaradda amuuraha gudaha ee maamulkaasi ay horgeysay baarlamaanka maamulka galmudug qiimeyn ay soo samaysay kadib oo ku saabsan inay u qalanto degmanimo buuxda ku-simaha wasiirka arrimaha gudaha ahna wasiir dowlaha wasaaraddaasi axmed deere ayaa waxa uu radio muqdisho uga warramay qiimeynta ay wasaaraddu samaysay iyo sida uu u arko in baarlamaanku ay cod aqlabiyada ku ansixiyaan degmanimada gurceel asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka hore waxaan aad iyo aad kugu mahadcelinayaa radio muqdisho mar walba fursaddaana siinaysaan iyo garab istaagiin aad garab taagantihiin wasaaradda arrimaha gudaha ee galmudug run ahaantii aad iyo aad ayaan kugu bogaadinayaa maanta waxay ahayd maalin taariikhiya waa lix iyo tobanka novembar laba kun kow iyo labaatan waxaa dhacday in maanta ay ansixiyeen golihii sharci dejinta ee galmudug baarlamaanka galmudug inuu ansixiyey degmada guriceel run ahaantii waxaan rabaa intaas inaan wax yaryar kuu faahfaahiyo degmada guriceel horaa loo magacaabay oo dikreetooyina igu soo baxday oo degmay ahayd oo degmanimadeeda waxay ahayd degmo dikreeto ah laakiin ma aysan haysan ansixintii amba macnaha sharcigii la rabay looma marin markii la aasaasay degmo wadanku waxaad la socotaa inuu federaal noqday federaal systemna lagu shaqaynayo dowlad goboleedka galmudug waxay xaq u leedahay inay degmooyin cusub iyo gobollo cusub oo dheeraada ay ayada ay iskeed u samaysato degmooyinkaas iyo gobolladaas cusub wax walba waxay leeyihin karateriya karateriyarkiina way soo buuxisay degmada guriceel oo habraacaas ah maantana kow iyo labaatankii sebtembar ayaa waxaa la marsiiyey golihii wasiirada ee galmudug golihii wasiirada la marsiiyey kadibna waxaa loo soo aan kusoo laabanay baarlamaanka galmudug maanta ayay noo ansixiyeen haddii ilaahay raada beriyahan basaa dambena madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye ayaa dikreeto markaas kusoo magacaabi doona degmada sidaasayna waxay ku noqonaysaa degmo fuul ah oo haysata sharciyadii degmada
waa tahay wasiir dabcan arrinta degmanimadu dhowr marxaladood oo kala duwan ayay soo martay inay noqoto gurceel degmo xilligii cabdillaahi yuusuf marbaa digreeto lagu soo saaray hadda bal arrintani maxay kaga duwan tahay
inadeer arrinta waxay kaga duwan tahay waxaa jira habraac loo maro macnaha degmooyinka iyo gobollada cusub ee kusoo zaa-idaya habraacaas oo ah in degmada marka hore assessment intay ayada degmahaan isi samaysay ay u timaado wasaaradda arrimaha gudaha ay tirahay waxaan diyaar u nahay in degma ahaan annaga naloo aqoonsado oo ka duwan degmada dikreetada warqadda lagu soo saari jiray wasaaradda arrimaha gudaha baxaysa mudday qaadatay twenty twenty eighteenkii iyo twenty twentygii iyo twenty twenty one wasaaradda arrimaha gudaha ee galmudug waxay samaysaa assessment oo intaas loogu kuurgelayay in guriceel ay noqoto degmo sharciyeysan markaan ku leeyahay sharciyadda maaha dikreetooyinkii madaxweyneyaasha ay soo saari jireen waa inay degmada ayada soo dalbato wasaaradda arrimaha gudaha assessment soo samayso wasaaradda arrimaha gudaha documentyo rasmiga ay soo diyaariso hormarka golaha wasiirada ee macnaha dowladda kadibna golaha wasiirada ay ansixiyaan kadibna waxaa lasoo qaadayaa waxaa u soo qaadnay baarlamaanka galmudug guddiga joogtada ahaa ee baarlamaanka galmudug ayaan shala la fariisanay nasiib wanaagna maanta si aqlabiyad leh ayaa waxaa loogu codeeyay degmadii baarlamaankana gebigiisa way u wada codneeyeen maanta iyo wixii ka dambeeyana waxa ay sugaysa inuu digreetada madaxweynaha soo baxo waxaa la rabaa systemkas inay degmooyinka cusub ee la aasaasayo laga bilaabo sagaashan iyo kowdii wixii ka dambeeyey inay habraacaas maraan
waa tahay wasiir markii aan eegno dabcan waddanka waxa uu ku dhisan yahay system federaal ah dabcan degmooyinkuna waxay ku aasaasmaan systemkaasi oo nidaamka daadejinta awoodda dowladda dabcanna markii aan eegno dhanka degmo in la magacaabo wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka ayaa sistem ahaan ay soo mari jireen in degma haddii loo aqoonsanayo loo doraso waxyaabaha ay degmanimada ku heli karto meesha deegaanka ah kadib madaxweynaha ayaa loo gudbin jiray oo faafinta rasmiga dowladdu ayay kusoo bixi jirtay idinka hadda maadaama state ka mid ah federaalka aad tihiin qaabkeebaad isleedihiin arrinkan uu ku suurtogelayaa
run ahaantii markaad tiraahdo federal iyo macnaha dowladda dhexe way kala duwan yihiin federaalka dowladda dowladda goboleedka galmudug ayaa mas-uuliyadda degmooyinka isku ee kusoo zaa'iday iyo gobollada ayadaa iskale dowladda federaalka ah maalintii madaxweynaha dekreetada soo bixiyo ayaan waxaan la xiriiraynaa hadduu ilaahay yidhaahdo una gudbinaynaa intaas ee degme ay soo martay ayagana iska dhaweyn insha allah ansixintooda waxaan waxaan rajaynaynaa inaysan waxba aysan qaadan laakiin mas-uuliyadda dhisidda kabaaraadega soo gudbinta soo marinta golaha wasiirada iyo baarlamaanka waxaa iska leh gobolka galmudug ayadaana mas-uuliyadda iskale shaqadeedana ayaday tahay waa tahay marka hadda in gurceel ay degmo noqoto ka wasaarad ahaan maxay idinka dhigan tahay
walaa run ahaantii wax weyna inooga dhigan tahay gurceel qofkii yaqaana ayaa yaqaana gurceel waa magaalooyinka ugu populationka badan leh galmudug waa degmooyinka ugu dhaqaalaha badan leh galmudug ilaa iyo labaatan kun oo arday ayaa waxay ka dhigantaa jaamacadaha dugsiyada hoose iyo dugsiyada sare ilaa iyo shan isbitaal ayaa ku yaala boliiskii degmadii cadaaladii waa degmo aad iyo aad u dhamaystiran oo run ahaantii aan dhihi karo way ka soo daahday inay degmo hesho gurceel marka si islaamigeed maanta ayay noqotay maalintoodii waxaan kuu sheegayaa degmada guriceel karateer yar walba ama meel walba oo xafraac ah way buuxisay
kaasi wuxuu ahaa axmed dheere wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka galmudug ahna kusimaha wasiirka ee wasaaraddaasi bandhiga waraysyada ayuuna u warramayay qaybihii dambe ayaan isla soo gaarinay khiyaarta wada naga dhegaysanaysaa kulan looga hadlayay sidii gurmad deg dega loo gaarsiin lahaa dadka ay abaaruhu saameeyeen ayaa lagu qabtay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug kulankaasi ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo iyo sidoo kale hay-adaha ka shaqeeya arrimaha gargaarka ee ka howlgala magaalada gaalkacyo agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka ee maamulka galmudug cumar xasan xaajiye ayaa waxa uu sharaxaad ka bixiyey waxyaabaha ka soo baxay kulanka
waa mahadsan tahay radio muqdisho iyo dhammaan ummadda dhegeysanaysa maantay ajendaana wuxuu ahaay arrimaha abaaraha ee waddanka dhan saameeyey khaasatan galmudug ayaan shir iskudubiridda arrimaha bani-aadamnimada ayaan ku qabanay marka halkaasoo inta badan aan uga hadlaynay saameynta iyo waxyeelada ay geysanayso arrimahan abaaraha shirkaasaan isugu nimid marka halkaasaan annaga iyo hay-adaha iyo iyo dowladda nooc qaybeeda kala duwano arrimahaas huseeye iyo gobolka iyo degmada iyo waxdhan isugu nimid marka arrimahaasaan looga hadlaya shirka maanta
waa tahay marka aan eegno dabcan galmudug deegaano ka tirsan abaaro baahsan baa ku dhuftay weli xaaladuna way taagan tahay kheyradhaan badan baad muujinayseen oo ku saabsan sidii dadkaas loogu gurman lahaa qorshaha iyo istaraatiijiyadda lagu waajahayo xaaladda abaareed ee soo cusboonaastay ma looga hadlay iyo ka galmudug ahaan waxyaabaha aad ka qorshaysateen arrimahaas ama idinka degsan
qorshaha iyo istaraatiijiyaddu waa waa cad yahay waa in horta marka koowaad aan qabanno xog ururin rasmi ah oo aan helno saamaynta rasmiga ah oo deegaanka abaarto waa si kala daran yahay oo gobolkan mudug oo haddaan kala hadlayo roobkii hore qaybo badan oo gobolka ka mid maba aysa helin roobkan hadda ma aysa helin marka meelaha qaar waxyaabo yara ka da-ay oo la isuguba tegay hadda oo dadku ay isku isku ay dhameeyeenba intii meelaha abaaraha kasoo guurta isugu tagtay iyo intii hore joogta marka stratejiyadanada koowaad waa inaan horta xogta rasmiga ah miiska soo saarno kadibna waxaa jiri doona guddi heer wasiire ah oo madaxweynuhu magacaabay iyo eh, guddiyo hoosaad la shaqay doono degmooyinka ah waxaa la samay doonaa in eh, dadka marka hore ay- laga bilaabo inay horta ayagu iscaawiyaan oo dadka gudihiisa wax looga aruuriyo ee dalka gudihiisa iyo wixii wax heli karaba Eh, sidii looga jawaabi lahaa arrintaas hal mar loo wada istaago si aysan u dhicin arrintii labadii kun iyo toddobiyo tobanka dhacdo khatarta weyn lahayd marka kasii hortigis waaye iyana u diyaar garowno Eh, kolley dee ilaahayna waxaan ka filinaa inuu roob na siiyo naga bixiyo insha allah
kulanka iyaad ku casuunteen oo idin kala qayb galay
walaa kulanka dee eh, eh, hay-adaha ka shaqeeya arrimaha baniaadamnimada ama u n ama international eh, NGOs-ka ama localka iyo qaybaha kala duwan oo dowladda eh, ilaa heer gobol heer degmo iyo heer wasaaradeed ah waa joogay
maxaa ajendayaala marka oo laga soo saaray shirka
Eh, ajendaha koowaad waxa waaye oo laisla gartay in abaartu ay saamaysay galmudug boqolkiiba sideetan waxa meelaha wax laga helay markaan qiyaasnay ama xogtii la isu keenay wax boqolkiiba labaatan ay noqotay Eh, ajendaha koowaad inaan degl- ku dhawaaqno in eh, eh, eh, xogtaanu ayna siinayso in khatartu aada u weyn tahay waxaan kaloo isla garana xogtii in hadda marka inta aan daska review-ga beyska isugu nimid in koowaad laba boqol oo kun oo qoys ay saamaynayso waxaan kaloo ajendaha qaadanay in maalmaha soo socda la sameeyo xog ururin rasmi assessment kadibna dhaato sax ah iyo riboort saxa laga soo saaro si markaa cidda ka qayb qaadanaysa ay u hesho eh, hagis toos ah oo ay raacdo
deegaanada ugu daran ee ay abaartu saamaysay ee aad diiwaan geliseen maxaad ka xusi kartaa
Eh, deegaanadu meel hadda meel ka roon gaar ah ma lahan sideedaba eh, dhinacan eh, gobolka G- mudug markaan kala hadlo dhinacan bariga ah oo oo oo- oo ayaa wax yar meel ah oo kilomitiraad kooban ayaa roob yar ugaday dadku isugu tageen gobolka galgaduudna hal layn oo yar oo caabudwaaq iyo saas u jiidan ilaa guraceel iyo isku marka bisa wax ka dayen ayadana oo dadkii aaggaas u dhow isugu tageen xagga haddii loo gudbana oo dhinacaas loo sii gudbo etoobiya xaggeedaana maba kadib inuu dadkeeda waxay soo gudahay soo wada galeen marka inta kale waa isla mid waxay isdhamaan ma lahan oo waa wada roob la-aan way kasii kala daran tahay oo dhinacan iyo hobyo iyo koonfurtan gobolka mudug marka la aado ayada waaba roobkii labaad oo la adahaba macnaha
waa tahay marka ee, hadda maadaama xaaladdu ay sidaa tahay oo boqolkiiba siddeetan ee, xaaladda abaareed ay ee, sii kordhayso mar mar ka dambaysa ee, gurmadka ee, uu aad u yaryahay ee, maxaa la filan karaa bay kula tahay
wallaahi dee horta ilaahay baan khayr ka filanaynaa Eh, waana dadaalaynaa hadda dadaal baa na faran waxaan isku dayaynaa inaan eh, eh, saamaynteeda iyo aan la falgalno aan halkaas u waajahno sidaan j- uga jawaabi lahayn annaga iyo iyo dadka eh, wax haysto deegaanka iyo hay-adahan wixii iyaguna hadda wax u heli kara marka muhiimaddu inaan isu dubaridid fiican samayno ayaan eh, usii diyaargaroobaynaa sidii arrimahan looga jawaabi lahaa
maxaa ugu baaqaysaa hay-adaha samafalka guddoomiye ee dowladda soomaaliya agaasim
Eh, aad waa mahadsan tahay Eh, waxaan rabaa inaan uga faa'iidaysto eh, hay-adaha iyo iyo dowladda soomaaliya iyo dadkan soomaaliyeed oo iyaguna wax haysto oo muxsiniinta ah ciddii ka qayb qaadan karto maanta way heli kartaa oo inay la gaarto dadkan oo oo oo, oo la caawiyo ummaddan Eh, xoolihii hadda waa inta badan dhimashay bilaabeen oo aad u xaaladdu oo la ammaani maayo marka hay-adahan waxaan u baaqi lahaa inay sida ugu dhaqsiyaha badan saysan noogu dhicin labada kun iyo kow iyo tobankii wixii dhacoo kale inaan jawaab deg dega bixin
kaasi wuxuu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka ee maamulka galmudug cumar xasan caaji oo ka warramayey kulan looga hadlayay arrimaha bini-aadanimada iyo abaaraha ka soo cusboonaaday deegaano ka tirsan gobolka mudug iyo guud ahaan galmudug oo lagu qabtay gaalkacyo kaasi oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka ee maamulkaasi loogana hadlayay qaabkii xal looga gaari lahaa arrimaha abaaraha isaga ayaan ugu dambeeyey dil ahaan barnaamijkeennii bandhigga waraysyada caawa tan intaan dib owada u kulmi doono barnaamijkankan xiga waxaynu idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu